ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jumcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaaliyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad ku shahiiday duqeymaha gumaystaha yuhuuddu ka wada marinka khaza iyadoo barakac baahsan laga soo sheegayo qaybo ka mid a marinka wadamada saaxilka afrika oo martigeliyay weeraro xiriir ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamacada nusratulislaam walmuslimiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jaad oo la dhigay xabsiga kadib markii booliiska dalkaas ay hoygiisa ka soo qabteen wadaxaajoodka u dhexeeya dowladaha yukrain iyo ruushka oo lagu soo gebagebeeyey dalka turkiga iyagoo ku heshiiyey inay isdhaafsadaan laba kun oo maxaabiis dagaal ah dowladda maraykanka oo dalkeeda ka ceerinaysa kumanaan ruux oo afqaaniyiin ah oo horay ugu saaciday duulaankii afghanistaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qiimaha hubka shiinaha oo sare u kacay kadib dagaaladii dhex maray bakistaan iyo hindiya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonnaa insha allah balse aynu ku horrayno xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir dadku shahiday duqaymaha u gumaysta yahuuddu ka wado marinka khaza iyadoo barakac baahsan laga soo sheegay qaybo ka mid ah marinka khaza militariga yahuudda ayaa bilaabay duqaymo madaafiic ah iyo weeraro xagga cirka ah kadib markii jimcihii ay ku dhawaaqeen inay ballaariyeen xaasuuqa ay ka wadaan marinka khaza iyadoo barakac xooggan oo aan xaddi lahayn laga soo sheegayo waqooyiga marinka khaza kadib markii ay yahuuddu dhowaan halkaasi ka geystay majaazir iyo xasuuqyo cadowtooyo wararka maanta oo sabti ah naga soo gaaraya marinka khaza ayaa ku warramaya in laba qof oo rayid ay ku shahiideen halka kuwo kale ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha cadowga yahuudda ka geysteen bariga magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza iyadoo intaasi lagu darayo dad goobjoogayaal ah ayaa ku warramay in madaafiic isdabajoog ah iyo rasaas ay ciidamada gumaystaha yahuudda ku garaaceen deegaan dhaca koonfurta magaaladaasi lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas waqooyiga marinka khaza waxaa laga soo sheegayaa shahiidka saddex qof iyo dhaawaca tiro kale kadib markii diyaaradaha gantaalada ku rakiban ee yahuudda ay duqeeyeen guri ku yaala deegaanka talazactar ee waqooyiga marinka khaza duqaymaha ayaa sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey cisbitaal lagu magacaabo alcawda oo ku yaala deegaankaasi isla wararkii falastiin ayaan ku guda jirnaaye manaadiq ka tirsan waqooyiga marinka khaza ayaa waxaa jimcihii ka dhacay barakac ballaaran ka gadaal markii kayaanka yahuudda uu duqaymo bahalnimo ka geystay deegaanadaas kuwaasoo sababay shahiidka allaha u raxmadee boqol qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo dhaawaca tobannaan kale kuwaasoo ku waxyeeloobay madaafiicda iyo duqaymaha xagga cirka oo ay ciidamada yahuudda ku garaaceen degmooyin iyo deegaano ku yeela waqooyiga marinka khaza iyagoo si gaara u bartilmaamidsanaya xaafadaha ay dadku ku badan yihiin masaadirta ayaa intaas ku daraysa in boqolaal qof ay isaga qaxeen ilaa iyo shan xaafadood oo ku yaala waqooyiga magaalada baytlahiya iyadoo ay jirto burbur baahsan iyo gaadiid la-aan dad badan ayaana lagu qasbay inay qaxaan iyagoo lugaynayo halka qaar kalena ay isticmaalayeen gaari dameero aan tiro badan qaadi karin dad goobjoogayaalaha ayaa soo sheegaya in dadka barakacayaasha ah lagu qasbay inay si deg deg ah uga barakacaan guryahoodii ama mukhayamaadkii ay ku noolaayeen iyaga oo aanan qaadan wax alaaba kana cabsi qaba inay dhacaan kuwa la mid ah duqaymiyaha yahuudda habeenkii jimcaha uu soo galayay la beegsadeen koob iyo toban guri oo ku yaala deegaano kala duwan oo ka tirsan waqooyiga marinka khaza kuwaasoo shuhadadiyo dhaawac ku noqdeen tobannaan qof oo shacab ah arrimahan murugada badan ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha maraykanka ee donald trump uu isaga damaashaadayo gobolka isaga oo ah mujrimka ugu weyn ee kayaanka yahuudda ku garab taagan xasuuqa lagu hayo ehelkeena reer falastiin trump ayaa booqasho ku tagay waddamada sacuudi carabiya qatar iyo imaaraadka carabta waxaana dhammaan dalalkaas ku soo dhoweeyeen caleemo qoyan taasoo maragma doonto u ah in dowladaha carabta ay si weyn u garab taagan yihiin xasuuq ay ciidamada yahuudda ku hayaan ehelkeena dulmidiidka ah ee reer falastiin geeska kale waddamada saaxilka afrika ayaa martigeliyey weeraro xidhiir ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa isbuuciina dhaafay qaaday weeraro isdabajoog ah oo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dalalka burkina faso maali iyo niger weeradan ayaana muujinaya in jihaadiyiintu ay wadaan guluf dagaaleed xooggan oo si xeel dheer loo agaasimay kaasoo ay kula wareegeen saldhigyo ciidan gacantana ku soo dhaceen maxaabiis dagaal wararka naga soo gaaraya dalka maaliya dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa ku warramaya in habeenkii arbacada isbuuciina dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay fuliyeen howlgal loo adeegsaday walxaa qarxa kaasoo lagu bartilmaamay siday ciidamada maali oo marayay agaarka magaalada kuna weerarkan oo loo adeegsaday laba qarx ayaa sabay dhimashada iyo dhaawaca gaaray askarta dalkaas iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay gacanta kusoo dhigeen askari maxbuusa kaasoo lagu qabtay meel u dhow magaalada nayunu maalintii khamiistii toddobaadkii lasoo dhaafay guutada qaraxyada ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa howlgal qaraxa la beegsaday gawaari ciidan oo ay la socdeen askarta dalka maali kuwaasoo marayay waddada isku xirta magaalooyinka bamaako iyo siiqo ee dalkaas qaraxan ayaa sababay khasaaro xoogan oo gaaray ciidamada maali kaasoo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen tiro askar ah oon ilaayo haatan cadadooda aan helin isla maalintaas gelinkii dambe ciidamadu hubaysan oo ka tirsan jihaadiinta ayaa si buuxda ula wareegay xero ciidan oo ku taala tuulada musiibaaqa ah ee gobolka tiliberiya ee dhacda dalka niger ciidamada mujaahidiinta ayaana saldhigyada kula wareegay inta badan hubka iyo gaadiidka yiilay goobaha ay weerareen markaaniyo dalka burkina faso oo ka mid a dalalka kaalinta koowaad kaga jira dhiigbixinta adag ee ay la kulmayaan dowladaha ka dhisan saaxilka afrika dalka burkina faso weerar qorshaysan ayaa la leegtay ciidamo kolonya ah oo ku socdaalaya waddada isku xirta magaalooyinka baaqsaluuqu iyo basuum oo ka wada tirsan gobolka kaaya kamiinkan ayaa sabeeyay khasaarooyin xoogan oo gaaray ciidamada dalkaas iyadoona ciidamada mujaahidiinta gacanta kusoo dhigeen qalab ciidan oo ay wateen askarta kamiinka loo dhigay talaadii aynu soo dhaafnay ee toddobaadkii tegay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa laba askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso ku dilay weerar ka dhacay magaalada funaasa ee ka tirsan gobolka kaaya ee waddanka burkina faso halkaasoo sidoo kale ay jihaadiyiintu kula wareegeen hubkii ay wateen ciidamadan maalinnimadii xigta ay weerar kale ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen tuulada suluqaawi ee gobolka kulbuluqu ee dalka burkina faso halkaasoo lagu dilay ilaali askari oo ka tirsan militariga dowladda burkina faso isla maalintaas weerar kale ayaa lagu qaaday saldhig ku yaala deegaanka binaduu ee gobolka kulbuluqu halkaasoo tiro askar ah lagu dilay lagana qabsaday laba mooto oo nooca lablugood ah wararka isa soo taraya ee kasoo baxaya dalka burkina faso ayaa sidoo kale sheegaya in tuulada yiila ee gobolka diidoqo laga fuliyey weerar kale oo lagu beegsaday saldhig ay ciidamada dalkaas ku lahaayeen duleedka tuuladaas halkaasoo lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso weeraradan xiriirka ah ayaa kusoo beegmayay iyadoo isbuuciina dhaafay bilowgiisa uu dhacay howlgal qorshaysan oo ay jihaadiyiintu ka fuliyeen magaalada jibu ee dalka burkina faso kaasoo ay ku dileen ilaa iyo laba boqol oo askari weerarkan iyo weerarada la mid ah ayaa noqonaya kuwii u xooganaa ee dalka burkina faso ka dhaca tan iyo sanadkan dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jaad oo xabsiga la dhigay kadib markii booliiska dalkaas ka soo qabteen hoygiisa ciidamada ammaanka ee dowladda tashaad ayaa xabsiga dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas kaasoo ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu mucaaradsan dowladda haatan talada dalkaas haysa mas-uulkan hore ayaa la xiray shalay jimcihii iyadoo ay ciidamada booliiska ku soo qabteen gurigiisa dowladda tashaad ayaana soo saareen wax caddeyn ah oo ku saabsan xarigga mas-uulkan kaasoo horey ugu fashilmay kursiga madaxtinimada ee dalkaas isagoo doorashooyinkii dalkaas ka dhacay sanadkii hore ku tilmaamay mid musuq maasuq ah oo xilka madaxtinimada dalkaas kula wareegay madaxweynaha haatan talada haaye ee dowladda tashaad ninka lagu magacaabo maxamed idriis deybe rabshadaha ka dhashay doorashooyinkii la qabtay sanadkii hore ayaa sababay dhimashada ilaa shan iyo soddon qof kuwaas oo ahaa dad rayd ah qalalaasan ay dadku ku dhinteen ayaana si gaar uga dhacay gobolka liiquun ee koonfurta dalkaas qoraal lagu baahiyey barta rasmiga ah ee facebooka ku leeyihiin xisbigii ra-iisul wasaarihii hore ee la xiray ayaa lagu sheegay in hogaamiyahooda si khasaba gurigiisa looga xiray kaas oo la geeyey xarunta dhexe ee booliiska dalkaas waxa ay ku sheegaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka tashaad ninka lagu magacaabo cumar maxamed ayaa war uu siiyey wakaaladda wararka ee faransiiska ku xaqiijiyey in xarigga hogaamiyahan ay xidheen booliiska garsoorka u yimid kadib markii lagu soo ogay dembiyo kala duwan mas-uulkan ayaana sheegay inuu qaban doono shir jaraa'id oo looga hadli doono arrintan rabshadaha ku soo cusboonaaday dalka jaad ayaa imaanaya kadib markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaas taasoo ugu dambeyntii keentay in sanadkiina dhaafee labada kun afar iyo labaatanka la qabto doorasho muran badan dhalisay oo ugu dambeyntii uu madaxweyne ku noqday maxamed idriis deybi oo ah ninka uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaas idriis deybi ugu dambeyntii wadaxaajoodyada u dhexeeya dowladaha ruushka yukrein ayaa kusoo gebagaboobay dalka turkiga iyadoo ku heshiyeen inay isdhaafsadaan laba kun oo maxaabiis dagaal ah waxaa soo idlaaday wadahadallo jimcihii magaalada istanbul ee dalka turkiga uu furmay wufuud ka kala socday dowladaha ruushka yukrein sida ay xaqiijiyeen dhinacyadii halkaasi ku shirsanaa kulankan oo lagu waday inuu qabsoomo maalintii khamiista inay isugu yimaadaan madaxweynayaasha labada dal ayaa jimcihii dib loogu dhigay kadib markii uu soo xaadiri waayey madaxweynaha ruushka valadimir putin kaasoo mar labaad aan ka soo qaybgelin kulankii jimcaha madaxweynaha yukrein valadimir seleniski oo khamiistii safar ku yimid dalka turkiga ayaa dib ugu laabtay dalkaas isagoona sheegay inuusan ka qaybgelaynin wadahadallada maadaama dhiggiis ruushka uu diiday ka qaybgalka shirkaas kadib markii ay suurtoobi weysay in la kulansiyo labada madaxweyne waxaa magaalada istanbul ka dhacay kulan ay yeesheen wufuud ka kala socday labada waddan taasoo noqonaya kii ugu horreeyey oo si toosa u dhex mara dowladaha yukrein iyo ruushka tan iyo sanadkii labada kun labaiy labaatankii kolkaas oo u qarxay dagaalka u dhexeeya moscow iyo kiyef shir socday ku dhowaad laba saac kadib waxay labada dal jimcihii lasoo dhaafay ku heshiyeen in la isdhaafsado laba kun oo maxaabiis dagaal ah siday shaaciyeen labada mas-uul ee hogaaminaya wufuudda dowladaha yukrein iyo ruushka waana tiradii ugu badneyd ee maxaabiista oo isdhaafsadaan labada dhinac tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dowladaha yukrein iyo ruushka madaxa wafdiga ruushka ninka lagu magacaabo valadimir medeniski oo ku dhawaaqay heshiiskan maxaabiis dhaafsiga ayaa sheegay in kun maxbuus oo yukreiniyiin ah ay ku bedelan doonaan kun maxbuus oo raashiyaan ah oo ku xihan jeelasha yukrein isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in moscow iyo kiyef ay ku heshiyeen inay isdhaafsadaan soo jeedin faahfaahsan oo ku saabsan xabadjoojin ka hirgasha labada waddan mas-uulkan raashiyaanka ah ayaa sidoo kale sheegay in yukrein ay codsatay kulan dhex mara madaxweynayaasha labada waddan islamarkaana ruushka uu tixgelin doono codsigaas isagoo intaa ku daray in moscow ay diyaar u tahay inay sii wadaan wadahadallada rajadii laga qabay in horumar la taaban karo laga gaaro wadahadaladani tooska ah ee dowladaha ruushka yukrein ku dhex maray turkiga ayaa noqonaya mid aad u yar marka loo eego maqnaashayaha madaxweynaha yukrein oo khamiistii ku sugnaa turkiga iyo madaxweynaha ruushka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsan ah oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo haashim cabdinaasir
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan dowladda maraykanka ah oo dalkeeda ka ceerinaysa kumanaan ruux oo afghaaniyiin ah kuwaas oo horay ugu saaciday maraykanka duulaankii afghanistaan uu ku qaaday waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji dowladda maraykanka ayaa duulaan qaatay in ka badan labaatan sano waxa ay ku joogtay dalka muslimka ah ee afghanistaan iyadoona halkaasi ka waday dagaal shareeca la dirirnimo oo ay ku soo qaaday shareecada islaamka iyo mujaahidiinta reer afghanistaan ee ku sugnaan dhulkooda kuna dhaqmayey diinta suuban ee islaamka kumanaan askar amerikaan ah hub iyo dabaabaad tiro badan iyo diyaarado dagaal oo lagu sii daray qab iyo isla weynin ayay dowladda maraykanka ku soo gashay dalka afghanistaan iyadoona doonaysa in ay dalka qabsato kana hirgelisa maamul dabadhilif ah oo iyada daacad u ah kana shaqeeya masaalixdeeda una guntada raaligelinteeda shacabka muslimka ah ee reer afghanistan oo ay wehelinayaan mujaahidiintooda imaarada islaamiga ah ayaa isagana dhankiisa waxa uu duulaankani kala hortagay iska caabin iyo ubabacdhigid iyo in aanay maraykanka u rumoobin riyooyinkiisa dhalanteedka ah iyo in aysan afghanistan noqonin luqmo fudud oo uu maraykanka iska ruugo muddo laba toban sanaale ka badan ayay labada dhinac ku jireen dagaallo toos ah iyo kuwa dadban labadaba afghanistan oo taariikh ahaanba ku suntan meel lagu sandulleeyo soo duulaha ayaana ciidamadii soo duulayaasha ahaa ee ameerikaanka waxaa lagu dhadhansiiyey dacar qaraar iyagoona lagu sandulleeyey fagaarayaasha dagaalka ee dalkani muslimka ah waxyaabihii uu maraykanka aadka ugu ictimaaday dagaalkii uu kaga jiray dalka afghanistan waa siyaasadda alxarbu bilwakaalah oo ka dhigan in la askareeyo ciidamo asal ahaan u dhashay dalka uu markaasi dagaalka ka wado iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah oo meelo kale ka soo jeeda islamarkaana lagu shuba jaxiimada dagaalka xaab iyo xaabana looga dhiga dabka iska hor imaadyada maraykanka ayaana dalka afghanistan ka hirgeliyey maamul isaga taabacsan oo danaha washington daacad u ah waxa uu sidoo kale dalka ka samaystay kumanaan askar iyo saraakiil ah oo u dhashay dalka afghanistan balse ka barbar dagaalamaya ameerikaanka kana amar qaata saraakiisha maraykanka intaba uu maraykanka dalka afghanistan ka waday duulaankiisa cadowtooyo waxa ay xubnahan ahaayeen kuwa ka barbar dagaalamaya askarta ameerikaanka xabaddoodana ku ridaya mujaahidiinta ay isku jinsiyadda yihiin islamarkaana ay la wadaagaan afghaaninimada iyo u dhalashada hal dal labaatan sano kadib maraykanka ayaa ka quustay duulaankiisii dalka afghanistan waxa uuna ku qancay ciidamadiisa iyo kuwa afghaaniyiinta ah ee raacsanba in aanay wax guul ah soo hoyin karin intaba mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ay jeena qaarsan yihiin hubkooda ayna ku dheggan yihiin mabaadi'dooda jihaadeed ee u meerinaysa in ay difaacdaan dalkooda iskana caabiyaan soo duulaha ku soo duulay ee raba in uu qabsada dhulkooda baabi'iyana diintooda iyo muqadasaadkooda bishii agosta ee sanadkii labada kun kow iyo labaatanka maraykanka ayaa si kama dambeys ah ooga ruqaansaday dalka afghanistan askarigii ugu dambeeyey ee ameerikaan ah ayaana maalintii ay agosta ahayd soddon iyo kow ka baxay magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan waxaa markani meel cidlo ah ku soo dhacay kumanaankii askarta ahaa ee u dhashay dalka afghanistan balse ka barbar dagaalamayay ameerikaanka xabaddana ku ridaayey mujaahidiinta imaarada islaamiga ah tiro aad u badan oo cutubyadani ka mid ah waxa ay ka soo laabteen mabdi'ii ay u dirirayeen cafis wadareed ayayna kala kulmeen imaarada islaamiga ah iyo hoggaankeeda laakiinse dhinaca kale waxaa jiray askar iyo saraakiil cararay islamarkaana raacay askartii ameerikaanka ahayd ee firxadka ahaa amaba ka daba tegey haddaba xilligan oo laga jooga muddo afar sano ah insixaabkii maraykanka ee dalka afghanistan halkee bay ku dambeeyeen askartii taamacsanayd ciidankiisa ee afghaaniyiinta ahaa afar sano kadib maraykanka ayaa ku dhawaaqay qorshe aad oga nixiyey canaasiirtan dartiis dekanaha oga galay dalkooda iyo dadkooda xukuumadda washington ayaana dhowaan iclaamisay in xasaanadii ay ka dhammaatay labiiyo toban kun oo askar oo afghaaniyiin ah oo soo miciinbiday maraykanka kuwaasi oo isaga la safanaa kadib markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan xukuumadda washington ayaana sheegtay in go'aankani ay fulintiisa bilaaban doonta bisha julaay ama luuliyo ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka dadkani ayaa ku andacooday in ay halis wajihi doonaan haddii ay afghanistan sii joogaan kolkii ay imaaradu la wareegaysay magaalada kaabul balse maanta kadib markii uu maraykanka ka maarmay waxa uu dardargelinayaa go'aanadii uu ugu celin lahaa dalkii ay u dhasheen balse ay dumintiisa iyo duulaankii ka dhanka ahaa qaybta ka ahaayeen go'aankan ay ku dhawaaqday xukuumadda washington ee ka fajiciyey cutubyadii daacadda u ahaa ee kala dagaalamayay dalkoodii afghanistan ayay khubarada ka hadlay waxa ay ku tilmaameen in uu yahay mid had iyo goor laga filayey maraykanka marka dib loo milicsado siyaasadiisa uu kula dhaqmo dadka uu ciidamaysto si uu oga shaqaalaysiista dhulkooda iyo si ay u fuliyaan masaalixdiisa dhacdadan ayaa waxa ay sidoo kale bannaanka keenaysaa sidaba ay tilmaamayso shabakadda yaqiin oo qodobkan falanqayn ka qortay sida ay dowladaha reer galbeedka u arkaan ciidamada aanan u dhalan dalkooda islamarkaana ay ka ciidamaystaan gudaha meelaha ay duulaanka ku joogaan si ay u yareeyaan khasaarihii dhimasho iyo kii dhaawac ee gaari lahaa ciidankooda qoraaga cabdulaahi khasnaawi oo qodobkani qormo ka qoray ayaa waxa uu leeyahay awoodaha galbeedku ma ilaashadaan cumaladooda kadib marka uu dhammaada doorkooda ama sababtii loo sameeyey balse waa ay iska fogeeyaan oo dhulka ayay ku jiidaan sidaba hadda ku dhacday ciidamadii uu maraykanku ka samaystay dalka afghanistan kuwani waxa ay maleynayeen markii ay ka dirirayeen dalkooda in uu maraykanka abaalmarin doono kuna ammaani doono isgarabtaaggooda duulaankiisa laakiinse xaqiiqada ayaa middan aad oga fogaatay xilliganna waxaa loo celinayaa dalkooda kadib markii uu maraykanka wax faa'iide ah ka waayey kani waa cashir mudan in si dhab ah loo fahmo maraykanka iyo dowladaha galbeedka iyo dowlad weliba oo ku duusha dal waxaa caado u ah in ay ka takhallusto cumaladeeda kadib marka ay dakano geliso danteedana ay ka gaarto walaha iyo daacadnimada la siiya soo duulana waa mid laga dhaxlo oo keliya dullinimo islamarkaana aanan soo jiidaynin wax karaamo ah sidaba ay ina barayso dhacdadan maanta horteenna taallo ayuu sidoo kale leeyahay cabdulaahi khasnaawi soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu maraykanka duulaanka shareeca la diriirnimo ka wado kumanaan ciidamo soomaali ah ayuuna soo tababartaa tabantaabiya kana taakuleeyaa dhanka dhaqaalaha si uu ugu gaaro yoolalkiisa iyo si uu ugu adeegsado fulinta ajandayaashiisa dhalintaasi ayaana wajahaya haddii ay sidani sii ahaadaan masiir la mid ah amaba ka liita kan ay maanta la murugsan yihiin askartii daacadda u ahaa maraykanka ee u dhashay dalka afghanistan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad kusoo dhowaataan warbixin ku saabsan qiimaha hubka shiinaha oo sare u kacay kadib dagaaladii dhex maray bakistan iyo hindiya waxaana warbixinta soo jeedanaya cabdifataax faarax deeriye wakaaladda wararka ee amerikaanka ee balombe ayaa shaaca ka qaaday in hubka shiinuhu uu kor u kacay qiimihiisa suuqyada caalamka kadib markii uu hubkani guulo ka soo hoyey dagaalkii gaamna ee dhowaan dhex maray bakistan iyo indiya warbixin ay wakaaladani ku daabacday mowqiceeda internetka ay ku sheegtay in colaadda u dhexaysa labada dal ee jaarka ah ee ku wada yaala koonfurta aasiya ay tahay mid soo dedejinaysa in dib loo qiimeeyo hubka shiinaha taasoo caqabad ku noqonaysa fikradda hadda jirta ee ah in awoodda hubka shiinaha ay ka hoosayso kan reer galbeedka taasoo keeni karta in walaac ku abuurto dalal horey uga walaacsanaa shiinaha guusha ay gaartay diyaaradda dagaalka ee nooceedu yahay g ten c ee uu sameeyey shiinaha ah inay soo rido diyaaradaha dagaalka faransiiska ah ee rafaal oo ay wateen milatariga indiya ayaa walaac ku abuurtay taiwan oo ah jamhuuriyad uu shiinuhu u arko qayb muhiim ah oo ka mid a dalkiisa guushani waxay kordhin kartaa hubka shiinuhu uu u dhoofiyo dalalka awood ahaan hooseeya sida laga soo xigtay wakaaladda bolombe taasoo daaha ka qaaday in qiimaha diyaaraddaasi aan duulyaha lahayn ee shiinaha ah uu sare ugu kacay suuqyada caalamka in ka badan afar meelood meel mar kala barbar dhigo qiimihii lagu kala iibsan jiray dhammaadkii toddobaadkii hore huushijiin oo ah tafaftirihii hore ee wargeyska global times ee shiinaha ka soo baxa ayaa baraha bulshada ku soo qoray hadal ahaa waa laasim inay taiwan dareento welwel haddii weerarada bakistan ee ka dhankaa indiya lagu guulaysto hadalkani oo ah mid ay soo xigatay wakaaladda bolombe ee qalinka u qaadatay warbixintani dhinaciisa shuuhiisi oo ah cilmibaare ka tirsan macadka cilmibaarista difaaca ah iyo amniga ah ee taiba ayaa ku nuuxnuuxsaday in taiwan ay si dhow ula socotay iskudhaca bakistan iyo indiya iyo in xaaladdu ay u baahan tahay dib u qiimaynta awoodda dagaalka hawada ah ee militariga shiinaha taasoo la mid ah ama xitaa ka badan heerka awoodda hawada ah ee maraykanka ee la geeyey bariga aasiya wakaaladda bolombe ayaa tibaaxday in militariga shiinaha oo ah kan ugu tirada badan caalamka ay horey u dul hoganayeen fadeexadooyin iyo arrimo lagu shakigelinayay awooddiisa xili madaxweyne shiijin uu doonayay inuu casriyeeyo ciidamadiisa arrintaasi oo keentay in la isweydiiyo su-aal ku saabsan heerka uu la egyahay diyaargarowga uu ciidankaasi ugu jiro dagaal uu ku qaado jasiiradda taiwan isagoo adeegsanayo awooddiisa gantaalaha iyo kuwa qarsoodiga ah kuwaasi oo dowr muhiim ah ka qaadan kara duulaan kasta oo ka dhana taiwan balse guusha ay gaartay diyaaradda ah g ten c ee shiinaha ayaa u muuqata mid meesha ka saaraysa shakigaasi inkastoo diyaaraddaasi aysan soo marin khibrad dagaal oo badan marka laga soo tago in loo isticmaalo roondooyin lagu sameeyo marinbiyoodka taiwan shiinaha oo ka mid ah afarta dal ee ugu waaweyn dhoofinta hubka adduunka ah ayaa wajahaya su-aalo la xidhiira tayada iyo awooddiisa tiknolojiyadeed ee militari ee uu dunida u iibgeeyo inkastoo uu horumar la taaban karo sameeyey haddana weli lama hubo sida ay diyaaraddiisu u wajihi karto diyaaradaha maraykanka gaar ahaan nooca loo yaqaano f lix iyo toban kuwaasi oo ay taiwan adeegsato lehna khibrad dagaal oo tobnaan sano ah shiinuhu wuxuu si gaara uga faa'iidaystay baahida dalalka soo koraya ee aan awoodin inay iibsadaan hubka qaaliga ah ee reer galbeedka waddamo ay ka mid tahay bakistan ayaa ka mid ah macaamiisha ugu waaweyn ee biijin iyadoo bolombe ay sheegtay in horumarka cusub ee shiinaha uu kor u qaadi karo dhoofinta hubka xilli ay dalal badan oo ka mid a yurub iyo aasiya ay ka jawaabayaan baaqii donald trump ee ahaa in la kordhiyo qarashaadka milatariga jeemis tashaar oo ah kaaliyaha brofesorka macadka daraasaadka shiinaha ee rajantram scoli of international studies ee fadhigiisu yahay singabur ayaa sheegay in hubka shiinuhu uu u muuqdo mid soo jiidasho leh marka loo eego suuqyada koonfurta caalamka wuxuu intaasi ku daray in dalalkaasi ay raadinayaan tiknolojiyad casri ah oo aan qaali ahayn taasi oo ka dhigaysa shiinaha mid soo jiidasho leh oo ay ka heli karaan danahooda wuxuu soo kale xusay in diyaaradaha dagaalka ee g ten c aysan ahayn xitaa diyaaradaha shiinaha ee ugu casrisan sida laga soo xigtay macadka cilmi baarista ee stockholm dhoofinta hubka shiinaha ayaa saddex laab korortay shantii sano ee lasoo dhaafay marka la barbar dhigo bilowgii qarnigii koob iyo labaatanaad inkastoo dowladda shiinaha iyo shirkadaheeda hubka aysan shaacin xogta rasmiga ah ee hubka ay dibadda u iibgeeyaan si kastaba ha aatee khubaro badan ayaa ku doodaya in dhoofinta hubka shiinaha ay sannado badani ku xeernaayeen cilado farsamo iyo qarashaad dayactir oo badan taasi oo yaraysay kalsoonida dalalka iibsada hubka shiinaha inkastoo qiimaha hubkaasi uu yahay mid hooseeya haddana miisaaniyadda dayactirka ayaa ah mid aad u badan taas oo dhaqaale ahaan dhibaato u keeni karta dalalka iibsadayaasha ah guud ahaan shiinaha ayaa haysta fursad dahabi ah oo uu ku ballaarin karo saamayntiisa suuqyada milatariga ee dunida dalal badan ayaana baadigoob ugu jira inay helaan hub raqiis ah oo casri ah iyadoo ay bijiin ku jirto dadaalo ay sare ugu qaadayso tayada hubkeeda si ay uga mid noqoto dalalka ugu horeeya caalamka ee iibiya diyaaradaha dagaalka ee casriga ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله